Deegaanka Laaso Barwaaqo oo ka tirsan degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday dhameeyey fasalka siddeedaad islamarkaana ka aflaxday iskuulka hoose dhexe ee Imaamu Maalik waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka iskuulka waalidiinta ardayda qalinjebinaysa macalimiin iyo marti sharaf kale axmed faarax ibraahim maamulaha iskuulka dhexe ee imaamu maalig ayaa ka warbixiyey marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjibisay waa sagootin aan u samaynayno fasalka siddeedaad ee dugsiga imaamu maalik berimeri an sekondary iskuol dufcaddiisii saddeexi tobnaad ee ka qalin bedelanaysa deegaanka laasadawuco sidaa awgeed aad bay muhiim inoogu tahay inaad xafladda nagala soo qayb gashaan waxaana rajaynayaa inaysan noqon markii u dambaysay halkan isku aragno ee marar badan iyo madal kalena aan isku arki doonno haddii ilaahay idmo waxaan ku baraarujinayaa dee way arkaanoo dadkaa intaa leeg maanta waxay u yimaadeen waa iyaga dartood waxay ka dhigan tahay inaan ku faraxsannahay intaa meesha joogta ay ku faraxsan tahay inay arday yihiin inay doonayaan inay mustaqbal samaystaan inay raalli ka yihiin waxa ay wadaan iyo ardaynimadooda ay ku faraxsan yihiin sidaa awgeed waxaan leeyahay dadaalka haddaad sii wadaan insha allahu intaa maanta joogta in ka badan iyo madal ka weynna insha allah waa laniin qaban doonaa qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda ugu habeliyey guusha ay gaareen iyagoo kula dardaarmay in waxbarashada sii wadaan iyaguna aan leilaawi karin waalidiintii iyo macallimiintii iyo maamulkii intaas oo dhan ardaydaas soo barbaarinayay oo aa hadda arkayseen luuqadihii kala duwanaa iyo kelmadihii ay ku hadlaayeen oo runtii aad noo cajabgeliyey haddaanu nahay marti sharafta kala duwan oo xafladda ka soo qaybgashay xaqan waxaan iskugu nimi inaan ardayda dhiirigelinno inuu ilaahay ku guuleeyo imtixaankaas tarlaysigaa ay kaalmaha hore ka galaan waalidiintii iyo macallimiintii iyo maamulihii kusoo tabcana waxaa leenahay jasaaka allaahu khayra aljasaa dadaalka ardayga xaqa ka sii wada waxa weeye dugsiyo hoose dhexe baad dhammayseen
ilaaha mahad iskale halka sugu kan keenay inoo nabad qabna ujeedka xafladdana ay tahay qalajabinta ardayda fasalka sideedaad dufcadii saddexiyo tobanaad ee dugsiga maamare deegaanka lasadooco oo ku faraxsanay inaan kasoo qayb galo waxaan ugu rajaynayaa insha allahu tacaala inay imtixaanka kaalmo fiican ka galaan insha allahu tacaala noqdaan dadka ugu sarreeya puntland tobanka u sarreeyana ay noqdaan waxaan u rajaynayaa insha allahu tacaala mustaqbal wanaagsan